Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xiraalyaha guud iyo wasiirada arrimaha jaaliyadda ama wasiiradda arrimaha jaaliyadda bariga afrika oo ee magacaaban oo maanta la turxaan bixinaya wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamkana waad dhegeysan doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroona taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afarta bisha labaad ee safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya ee jimco wanaagsan guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan turxaan bixinta shakhsiyaadka loo soo magacaabo qabashada xilalka dowladda ayaa maanta su-aalo weydiin doonaa batrice school oo madaxweynaha dalka william ruuto uu soo magacaabay wasiiradda arrimaha jaaliyadda bariga africa e a c iyo horumarinta gobolada batri school ayaa hore usoo noqotay wasiiraddii arrimaha biyaha waraabka iyo beeraha ee ismaamulka turkana waxay muddo dheer xulafo ahaayeen madaxa isbahaysiga mucaaradka ee azimio la umoja wan kenya raila odinga oo ay qeyb kaga qaadatay ololihiisa doorasho ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii waxay soo qabatay xilal kale sida sarkaalka mashaariicda ee hay-adda amref kenya ee ismaamulka turkana waxay haysataa shahaadada heerka digriya ee culuunta bulshada iyadoo hadda wadda heerka masta ee maamulka iyo anshaxa waxaa sidoo kale maanta la turxaan bixin doonaa xeerlaaliyaha guud ee magacaaban ee dalka dorcas oduor toddobaadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha labadan qof magacaabay sida ku xusan bayaan uu soo saaray madaxa waaxda adeega dadweynaha ahna madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka felix gosgey tani ayaa imaaneysa iyadoo sagaal iyo toban ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee waddanka shalay loo dhaariyey xilalkooda iyadoo uunan madaxweynaha weli soo magacaabin cidda beddelaya stella soy langat oo uu baarlamaanka diiday ansixinta magacaabideeda dorcaso duor oo haddii la ansixiyo beddeli doonta justin mituri ayaa hadda ah agaasimo ku-xigeenka waaxda dacwadoogidda dalka waxay ka mid tahay qareennada la shaqeeya maxkamadda sare ee dalka dorcas ayaa haysata shahaadada masta ee maareynta iskudhacyada caalamiga ah hooyo waayeel ah oo ku nool magaalada wajeer gaar ahaan ama ismaamulka wajeer ayaa bulshada gargaar ka codsatay siduu kusoo waramayo cabdiraxmaan mucaawiye asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaannay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel meel walba ad joogtaan waxaan ku sugannahay magaalada abakorey ee koonfurta ismaamulka wajeer waxaan soo booqannay hooyadan waayeelka ah ee duruuf ay ka muuqato hoy aan haysanin cid u shaqayso oo markaasi nolosha ama nolol maalmeedka reerka usoo dhicisana aysan haysanin ay ku xiriiraan haddana dad kale oo iyagana danyar ah oo aan xitaa u awoodin in ay markaasi xaaladdeeda caafimaad la tacaalaan haddaba waxaan rabnaa hooyadan inay xaaladdeeda nooga waranto ummadda islaamka ay kheyrka jecelna ay la hadasho baahideeda ay usoo bandhigato
fatuur xuseen maxmed toddobaatan balnoo waran xaaladaada meesha lagaa haayo waan jabana xageed ka jaban tahay sintan haye sintan ka jabana meeqaa sano afar bilood bishana afar i ah afar bilood haye bishana afar i ah sax intaas habeenaan soo xani sax ka waran marka ee, xanuun ma kugu haysaa laa ilaaha illa allah muxamad rasuul anaa ulaahi waa soo saa'id haye haddaan fadhin lahaa waad fadhin laadahay hurdo ma heshaa haye hurda maahay marmar aan yaragama ma ogee sax hurda ma jirto sax intee marka maxaa lagu dhahay ee, intee lagu kabaa isbitaal aad ma lagu dhahay maxay ku dhaheen dhakhaatiirta
isbitaaladeed wax aad i dhaawa ma jirto sax marka maxaad u baahan tahay ee ka waran ee cidda yaa u shaqeeyaa ilaahay kasokoo wax u shaqaynayo ma laha sax ilaahay xaggiisa may ka noosho sax adigii usoo dhaqdhaqaaqayana lugaa ka jaban tahay haa sax
ilaahay ma ogee haa wax kaloo ugu shaqaynayo sax ma laha hayee waa cid xaasoo isku burgood sax waa saas waa saas marka maxaad codsanaysaa maanta maxaad jeclaan lahayd in lagaa caawiyo lugtana iqaado isbitaal igeeyo waxaa lagu tari karaa lagu tara xildhibaan maxamed cadow koraanka jabana aad baan kuu baahanaha yadaa oo kale anaha aad iyo aadaan kugu baahanaha isaa caawi haddaad caawin karta isbitaalaan u baahanaha wax kasta isbitaala aad ugu baahanaha
Ee, magacaygu waa shamxaar rashiid maamadan ee, soomaalidu waxay dhahdaa sadar muuqda su-aal ma leh waxaan mara duruufteeda caafimaad iyo duruufteeda nololba waxay ka muuqataa bilaanteeda muddo hadda aan u malayn afar bilood in laga joogaya maamadani ee, sinka jabtay way kuftay waa ruux iska waayeelaa nolosheedana kolkii hore duruufteeda way iska ee, aad bay isaga duruufaysnayd hase ahaatee ruux cagihiisa ku luudo unbuu ahaa Ee, ilaahay wuxuu qadaray marka inay kufto ay jabto ha jabtay ee maamadii iyadoo kolka hore duruuf nololeed haysatay iyo haddana jabtay gabadhan oy dhashaa markayaa la joogta gabadhiina iyadana ruux dan ku dhaami ma ahayn xaas bay ahayd dunyana ma ayna lahayn iyadoo kolka hore sidaa haddan iyo haddana iyo hooye maamadii kusoo kordhacday intaa waxaa kaloo sii dheerayd wiil ay dhashay waa sana kolka hore oo dan aan lahayn Ee, islaanti waa ka dhimatay ayadoo sidaas haddana waxay haysay ilmo rajooyin haddana haysay ilmihii rajooyinkaa haysay ayadii wataa waa jabtay ilmihiina waa kuwan kor jiifa kana artay hadda meesha jiifa arta waa kuwii rajooyinka ah kaa dambeeya ee hadday galalaa xalaa raayaha laga qaniinay marka dhibaatada iyo culayska jira meeshaas weeye marka waxaan ka codsanaynaa muslimiinta meel kastay joogaan wax kor jiri iyo wax gudaha joogaba maamadaas inay wixii wax laga qaban karo nolosheeda iyo caafimaadkeeda in wax loola qabto isagaa iskale ruuxu wuxuu sadaqaysto ruuxii bini aadama ruuxii gurbada ka faydana ilaahay baa gurbadiisa akhriya ka fayda hayatiisa adduunba maamada hadda baahida koowaada usii baahan tahay waxaa weeye isbitaal in la geeyo lugtaas markaasi raajister la saaro ee caafimaadku wuxuu ka qaban kara laga qabto waa baahida koowaad ee sii saaran weeye ee waxaana ka codsanhaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba muslimiinta meel kastoo joogto ama madaxdaba ee dalka madaxdiisaba ama tan countida ha noqoto ama tan koraba ha noqoto ee nationalka inay maamadaas caafimaadkeeda iyo nolosheeda wax laga qabto muslimiinta aqniyada ee hantida haystana iyagana ay sadaqaystaan hantidooda ay maamadaas wax kaga qabtaan caafimaadkeeda iyo nolosheedaba bismi illahi raxmaan raxiim waa inta ee, sheekha uu sheegay waa imaamka magaalada ninka hadla hay- hadda hadda haye ee, maamadaas aad arkaysaan ee, dhabankeeda aad u jeedaan ee, muuqaalkeeda aad u jeedaan iyadoo markii hore darafo uu hayay iyo haddana sii jabtay gabar baa dul joogtaa ee, habeen iyo maalinba afar bilood oo ay jiifta aanan marna ka seexanin iyadana maamada ladaalika ma seexato ma gabadhana idana wax duruufo ay ku dhaanta ma laha Ee, waxaan u malaynayaa meeshan dad baa xeerka jiji wax lagu kaba jiray waxba waa laga qaban waaye maadaama laga qaban waaye marka muslimiinta oo dhan dhammaantood meel ay joogaanba dal iyo dibadda waxaan cosi u nahay maamada ayadaha wax alla wixii caawin karo oo maaragtay ee, jir muslim uu ku yaallo ee wax haasto waxaan ka codsanaynaa isbitaal ee extray ah ama nairobi ha ahaato ama gaarisa ha noqoto meel ay noqotoba dhammaan meel alla meesha loogala samri karo in la aadiyo dadkii ehelka ahaa oo korjoogana dad oo tabar ku dhaama ma aha ilmo rajooyin baa iyagana sii dulyaalaan cidda iyada ah hoyad ma laha ee wanaagsan oo ay ku hoyato Een, wax kaloo hanti ay hayana ma laha waxayna ka jabtay sinta kinyeji wax waa lagu qaban waayey muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanaynaa maamadaas nin walba wuxuu heli karo in maaragtay maamadaas uu ku caawiyo isbitaal weynay u baahan tahay abreshinay u baahan tahay maamadaas waxaan codsanaynaa muslimiinta meelay joogaanba dal iyo dibadba walaalayaalow maaragtay hala caawiyo maamadaas waxay la adduunkan wax la iskugu taraa ma laha adduunkan ubaa wax la iskugu taraa aaqara waxba la iskuguma taraay wixii aada haysato wixii aada baxsatay unbaa ku anfacayiin wax alla waxaad baxsata unbaa ku anfacayiin Een, walaalayaalow waxaan inka codsanaynaa bulsho ahaan in maaragtay maamadaas la caawiyo wixii lagu caawin kara lagu caawiyo haddaba si qoyskan loo caawiyo waxaa lagala xiriiri karaa nambarka ah eber toddobo eber sideed lix lix sagaal toddobo saddex sagaal zero seven zero eight six six nine seven three nine
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa soo gebagabeeyey kulan u socday wasiirada maaliyadda ee ee dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah kadib markii uu socday saddex cisho wasiirka ayaa faahfaahiyey kulankaasi ama kulamadaasi wixii ay kaga wada hadleen iyo natiijadii ka soo baxday waxaana hadalladiisii ka mid ahay wasiirka waxaa magaalada muqdisho inoogu soo gabagaboobay kulan saddex maalmood uga socday bahda maaliyadda oo ay hormuud yihiin wasiirada maaliyadda oo ee labada heer oo ay ka soo qayb galeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ugu horrayn waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa ka soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen iyo sida quruxda badan ee uga qayb qaateen arrimihii laga wada hadlayay saddexdaa maalmood ee shirku noo socday wasiirada iyo guddoomiyaha iyo guud ahaanba technical teamka ama tiimka farsamada oo ay iyagana hormuud yihiin agaasimayaasha guud iyo khubarada arrimahan runtii lagu heshiiyey soo furdaamisay ee soo dhiraandhiriyey shir midhadhalaa buu ahaa shirkani sidii shirarkii horeba caadada inoo hayd hadiyo jeeraale mar kastoo aynu isu nimaadno waxaa aynu gaadhnaa guulo waaweyn tallaabooyin waaweyn oo dowladnimada runtii lafdhabar u ahna waa lagu tallaabsadaa maantana kani wuxuu yahay shir kale oo runtii hore inoo qaadaya dowladnimadeenna iyo isku xidhnaanta labada heer ee dowladda waxaan runtii aad iyo aad jecelahay inaan u mahad celiyo tiimka farsamada oo agaasimayaasha guud iyo khubarada oo door weyn had iyo jeeraale ku leh marka ay timaado diyaarinta shuruucda siyaasadaha iyo xeerarka iyo is-afgaradyada had iyo jeeraale la gaadha intaba farsamo ahaan soo dhiraandhiriya wasiirada hor keena xuluul iyo ikhtiyaaraad ay kala doortaan ku saleeyaan go'aanadooda siyaasadeed mar kasta oo ay go'aan gaadhayaan aad iyo aad baan idin bogaadinaynaa idinkuna mahad celinaynaa doorkiinna markaana dhanka caalamka iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhanka caalamka haddii aan eego dhegeystayaal madaxda dalalka qatar masar iyo maraykanka ayaa israa'iil iyo xamaas ku booriyey inay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si xabad joojin waartay uga dhaqangasho khaza wuxuu qorshuu yahay in wadaxajoodadan ay dib u bilowdaan shan iyo tobanka bishan sideedaad tani ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhaysa xiisada ka taagan bariga dhexe ee ka dhalatay dilkii hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya warbaahinta caalamiga aljaziira ayaa ku waramaysay in israa'iil ay aqbashay ka qayb qaadashada wadahadallada nabadeed iyadoo xamaas aynan weli ka jawaabin casumaadda loo fidiyey warkiis waxnimaad kala socoteen idaacadda sta f m waa nagainta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeedun yahay w w w dodstar f m do c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkiiaan halkaan ka akhriyey